أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda shiicada iiraan iyo tansiiliyadda maraykanka ayaa gantaalo culus isku adeegsaday iyadoona labada dhinac ay ay ka hadleen duqaymahaasi askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda ridada turkiga ayaa bedeshay safiirkeedii magaalada muqdisho xilli magaaladaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeeda u dhexaysa murtadiinta kataabel akhbaariya ayaa baahisay qaybtii shan iyo labaatanaad howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xalqadii siddeed iyo tobanaad ee soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda shiicada iiraan iyo tansilibiyadda maraykanka ayaa gantaalo culus isku adeegsaday iyadoona labada dhinac ay ka hadleen duqaymahaasi camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya ciidamada iiraan ayaa waa berigii hore ee saakay weeraro baan kula jarmaaday saldhig uu maraykanku ku leeyahay waddanka urdun iyo kow iyo labaatan bartilmaameed oo kale oo ku yaallo saldhigyo cirkayo badda ah oo maraykanku ku leeyahay dalalka khaliijka weeraradan oo taliska militariga ilaalada kacaanka iiraan uu ku sheegay in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ridada dheer ayaa lagu tilmaamay aargoosi ka dhan ah duqaymo xalay uu maraykanku ka fuliyey gudaha waddanka iiraan ilo ciidan oo dhinaca iiraan ah ayaa sheegay in qiimayn horudhac ah oo lagu sameeyey weeraradan saakay ay muujinayso in qiyaastii toddobaatan boqolkiiba bartilmaameedyadii la qorsheeyey si saxa loo gaaray kadib markii diyaaradaha darooniska iyo gantaalada ridada dheerba ay si guul ah uga gudbeen nidaamyada difaaca ee saldhigga maraykanka khasaare culusna ka geysteen goobahaasi ilaalada kacaanka ayaa sheegay in bartilmaameedyada ay beegsadeen ay ka mid yihiin hangarro ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee f soddon iyo shan iyo xarunta lise waxayna urdun ay xaqiijisay in uu jiro burbur ka dhashay weeraradan ay fulisay iiraan mas-uuliyiin u hadlay waddamo ay ka mid yihiin urdun baxrayn iyo kuweyt ayaa qiray in iiraan ay weeraro ka geysatay gudaha dalalkaasi iyadoona dhanka kale wasaaradda difaaca maraykanka ee bentikonku ay ka gaabsatay in ay wax faallo ah ka bixiso jawaabta iiraan mar ay warbaahinta royters ay wax ka weydiisay arrintan ka soo cusboonaatay bariga dhexe weeraradan ay iiraan qaaday saacadihii la soo dhaafay ayaa yimid kadib markii militariga maraykanku uu sheegay inuu bartilmaameedsaday difaaca cirka ee iiraan iyo xarumaha hagista dhulka iyo goobaha raadaarka kormeere ee ku dhow marinbiyoodka hurmusa madaxweynaha maraykanka saliibiga taraam ayaa sheegay in tallaabada ay ciidamadiisu qaadeen ay jawaab u tahay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka gaar ahaan nooca qumaatiga u kaca helikobtarka oo talaadadii ku burburtay agagaarka marinbiyoodka hurmus taas oo taraam uu ku sheegay in iiraan ay soo riday iiraan oo ka hadashay arrintan ayaa si cad u beenisay inay wax lug ah ku lahayd soo ridista diyaaraddaasi waxayna ku tilmaameen marmarsiiyo uu maraykanku foodsaar oga dhiganayo weerarada gardarrada ah ee saacadihii la soo dhaafay uu ka fuliyey gudaha waddanka iiraan ilaalada kacaanka iiraan waxay si adag ugu digeen maraykanka sidoo kale taliska guud ee ciidamada iiraan ayaa ku hanjabay in haddii washington fuliso weeraro kale ay iyaguna qaadi doonaan howlgallo culus oo ka ballaaran kuwii hore islamarkaana ay beegsan doonaan liiska bartilmaameedyo horey loo qorsheeyey oo ku yaalla gudaha gobolka taliska dhexe ee ciidamada maraykanka oo u muuqday in ay u adkaysan kari waayeen dharbaaxada kulul ee iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay soo gebagabeeyeen weeraradii duqaymo ahaa ee xalay ay ka geysteen gudaha waddanka iiraan kuwaas oo la sheegay in ay socdeen muddo ku dhow afar saacadood oo xidhiir ah geesta kale suuqa shidaalka adduunka ayaa durbaba ka falceliyey xiisadan cakiran ee saacadihii la soo dhaafay ka soo cusboonaatay dagaalka bariga dhexe waxaana islamarkiiba la dareemay karukac ku yimid qiimaha shidaalka si kastaba ha ahaatee weeraradan ugu dambeeyey waxay si adkayn karaan ayaa la leeyahay dadaalada lagu dhexdhexaadinayo heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro dagaalka ballaaran ee bariga dhexe islamarkaana dib loogu furo marinbiyoodka hurmus mahadsanid camaar askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo howlgal qarxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo saacadihii lasoo dhaafay ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan laba askari oo murtadiin ah ayaa si xun ugu dhaawacmay howlgalkaasi dowladda ridada turkiga ayaa bedeshay safiirkeeda magaalada muqdisho xilli magaaladaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa murtadiinta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya kadib safar ay saraakiil sarsaro oo ka tirsan dowladda ridada turkiga ay ku yimaadeen magaalada muqdisho ayay kulamo la qaateen kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda xasan gurgurte saacadihii lasoo dhaafay meel ku dhow xerada xaanno waxaa ka dhacay shir u dhexeeyey xubno ka tirsan mucaaradka la baxay golaha mustaqbalka iyo taliya ku-xigeenka sirdoonka xukuumadda dabadhilifka turkiga ilawareedyo ayaa sheegaya in mucaaradku ay wafdiga turkida u gudbiyeen ashtako ah in saldhigga turkiga ee muqdisho uu si inala-aan ah u taageerayo kooxda ridada soomaaliya islamarkaana hub iyo gaadiid loo adeegsaday dagaaladii maalmo ka hor muqdisho ka dhacay uu turkigu lahaa wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo haakaan faydaan ayaa ku dhawaaqay in la bedelay safiirkii ankara u fadhiyey magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in la bedelay albeer agtaas oo ahaa safiirkii turkiga ee soomaaliya waxaana lasoo magacaabay farhaad alkaan oo turkiga u fadhin doona magaalada muqdisho safiirka cusub ee turkiga ayaa horey usoo hogaamiyey safaaradaha dalkiisa ee dalal ay ka mid yihiin mosambiik libiya iyo ciraaqa ilwareedyo ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan xasan gurguuta ee dowladda turkiga uga dacwoodeen safiirkii hore oo ay ku safeeyeen mid aan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ayay dowladda turkiga waxay galaangal weyn ku dhex lahayd kooxda ridada soomaaliya heer ay gaartay inay toos awaamirta siyaasadeed iyo kuwa amni u siiso xasan gurguurte dowladda ridada turkiga ayaa qayb ka ah duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya turkiga wuxuu muqdisho ku leeyahay saldhig weyn oo laga soo abaabulo howlgallada militari iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo xasuuq u geesta shacabka soomaaliyeed mahadsanid marwaan kataawil akhbaari ayaa baahisay qaybtii shan iyo labaatanaad howlaha guddiga gurmudka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku warramayo yaasir maxmed waa qaybtii shan iyo labaatanaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmudka la gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah kadib isxilqaan iyo dadaal ka yimid dadka muslimiinta ah oo ay hormuud u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariyah ku soo bandhigayaa gurmud raashin qaybin ah oo ay jamciyadda al-ixsaan al khayriyah gaarsiisay qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal qoys oo danyar ah oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybintaasi qaybaha hore ee filimka waxaa ka soo muuqanaya kelimad uu jeedinayo sheekh cabdiwaaxid isaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga maanta munaasabadan waa munaasabad raashin qaybin ah jamciyatul ixsaan alkhayriya deegaanka fargurow ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala inay isu gurmadaan inay iscaawiyaan nebigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadka muslimiinta ayagaa walaalaa ayagaa isu gurmadahay annagu maanta gaala waxuu uga baahan war raashinkaa magaalaa noo keentay magaalaa noo keentay dadka muslimiintaa noo keenay ayagaana soo saaciday jeebkooday gacanta geliyeen waxaa loo baahay dadkaa inaan u ducayno warse inaan una ducayno maaha ilaahay xoolahooda inuu u barakeeyo inaan u ducayno ayaa loo baahanya haddaan xoogaa helnoo dabka aan shidannay kuwa aan waxba haysanin baa jira soo maaha ayagana waa inaan dabka u shidna oo kiilkiilo iyo laba kiilo iyo ayagana waa inay dabka shitaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan isu gurmanno ilaahayna uu noo gargaaraya wuu noo gurmanayaa sidoo kale waxaa filimka ka soo muuqanayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo u mahadnaqaya jamciyadda al-ixsaan al-khayriya ee soo gaarsiisay gurmadkani
hadda boqol iyo kow sanaan ku jiraaba toban iyo saddex sana anoo jira sanatooriyo ama inta inta faraguro faraguro aan ku duqoobay waxaa soo farahna laakiin farahda tan maalintan amal wax la sheegi kara ma aha oo ilaahay aan ka helnay walaalahayna aan ku helnay maalintan ku kor fadhiyaa kiish bariid kiish sokor digirtiisa de- baastadiisa saliiddiisa hoostay ma ka arkin arkaan dhow ilaah baan ka helay yaa laga helay walaalahayn isku din aan nahay Ee, magacooda kor allah ka dhigo wixii kusoo noogu soo jeedo allah naga- naga sii jeediyo anaka hadda waxaan rabna wilaayada inay guul ilaahay siiyo iyo farax ii saruur inun aan ku faraxno faraxda tan maalintan joogna ma aheen too ka sii daran yaan ka heli karnaa ilaahay bismillaah anigoo ah awalow siidow cali oo ku mahga dheer dhaalaa jabi waxaa jooga tuulada fargurow anoo ah heer fargurow dhib weyn ayaa ku jirnay oo beerahanaga anjeg ah geegga walaayada aynu soo booqday gacanteed kor allah ka dhigo weliba kor allah ka dhigo boqol joor geeg waxaana nu siiyey bariis sokor diir saliid aanu booro iska dhaaf ayaana na siiyey geegka maxad weyn iyaa nkahayna ilaah maxadiis waaye ayaana soo boogsay dhibkii oo geegka jirna iyaa ku baana geegga debkan aadan noo hori geegga farxad weyn ay ku jirnaa
muslimiinta sharafta leh waa naga artiseen waa idin ducayni waan idin duceehaynaa ilaahay muslimiinta kor alla anaaga dhigo waa noo gargaarteen adduunya iyo aakhira alla idin gargaaro rabbiga subxaana khaadirka waxaa idinka tuugaynaa gacantiintii koraysa in ilaahay ka dhigo adduunya iyo aakhiraba soonkana waa naga farxiseen haddana waa naga farxiseen haddana waa idinka sugaynaa dhaqan iyo dhaqaale ilaahay baan ka sugaynaa idinkaa idinka sugaynaa masaakiin aan nahay meel ma aadi karno ilaahay baa idin barini meel alla meeshaad tagti noo guul ilaahay niigu siiyo balas ibaadii markay meel aad aadin ilaahay guul niiga soo siiyo taasaa ilaahay habeen iyo maalin salaada idinku tuugaynaa ilaahay cadow inuu niiga jibiyo gaalash ilaahay dhulka dhigo rabbiga subxaana qaadirka eh aa idinku tuugaynaa baaraka allah fii baaraka allah fii maanta waxaana siiseen bariis sokor saliid baasto aana siiseen ilaahay kor alla aniiga dhigo cumrigiina alla araajiyo intii oo aqwaan ee muslimiin ee meel kasta joogto ilaahay guul alla asiiyo guul alla asiiyo
wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta al akha cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya isagoo qayb ka ah qulqulka askarta taa'ibiinta ah ee soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada raxmaanka ayuu askarigan isku soo dhiibay maamulka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose kaasoo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashahadala dararka ah isku magacaabay jubbaland askarigan oo lagu magacaabo cusmaan xasan nuune ayaa muddo sannad ah la shaqaynayay murtadiinta waxaana uu ka soo goostay maleeshiyaadka ku sugan degmada afmadow isagoo la soo baxsaday qorigii iyo booshkii loo siiyey in uu kula diriro ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horrayn waa kan taa'ibkan oo ka warramaya asbaabaha ku dhaliyey inuu ka soo baxo safka cadowga anigoo hadda ah cusmaan aadan xasan nuune kulenba meeshan kasoo tagayna waa afmadow asbaabaha anigan kusoo baxay waxay tahay een, meeshan iyahow n- islaannimo horta ma taalo bariis qaleel baan horta meeshan ku cunayni nin maanta hadduu yidhaahdo adi aad dhahdo ilaystaana ma faranaysan aan ka joogno bal de waxaa way fartiintu ilaahay uuna faray wanaagga aan ku dhaqanno haddaad tiraado adigu waxaa tahay al-shabaab waa lagu heray waad xeran tahay xerame waaba ku ranba jug baaba lagugu sii dari adi lagu leeyahay shabaabaa tahay odayaasha hadda masaajidka deka waa odayaab hadda ka baxsan la tii markaan fiiriyey awgeeda inay meesha cadaaladba ay jirin ayaan ani aan ogaaday saas awgeed ayaa anigana meesha aan aaga soo baxay oo nan aaga soo goostay intaasi kadib taa'ibkan ayaa soo hadal qaaday cabsida iyo walwalka ay ku nool yihiin maleeshiyaadka riddada kuwaas oo xitaa aan garanayn ahdaafta ay qoriga u wataan cabse cabse aad iyo aad u weynaa ka jirta meesha jawaab oo laga cabsanayo oo la leeyahay dadkan haddee wadanka kolenba ayaga u dambeyn doona la leeyahay hore waa hore laakiin kii dambadan dambe kolenba hadda rajo hadda sidii lagu qabo ama hadda la leeyahay al-shabaab unbaa ma artaayo wadanka xukumi doonta ayaa la leeyahay isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu taa'ibkan ka warbixiyey sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah aad yo aad aad yo aad aad yo aad maanta alxamdulilah alxamdulilah niidaydii aad yo aad bay u degan tahay welwelka marka hore meeshana aan joogay aan qabay iyo maanta siday ma artaa niidaydii ay u degan tahay labay kala tahay maanta ayna kasii wanaagsan tahay ayna ay kusii fiican tahay alxamdulilah alxamdulilah siwa anu wanaagsan baa la ii soo dhabeeyey oo aan la soo koobi karin inaba aan hadda waxaa ii qorshaysan raa'yadeedana aniga ku hoos noolaado oo beerteyda aan iska fasho oo ma aragtayo aan ku guursado saasa aan hadda aan rajaynaya ayaan rabaa niideydana ku jirtaa oo dhan iyo dhan halkaan baan inaan uga aadan halkan inaa imrigay intay ka dhan halkan ana- aan ku dhammaysto ugu dambayn waxa uu baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ku haray safkii uu ka soo baxay aniga dadka hadda safka hadda igu haray waxaan ugu baaqayaa ana leeyahay waxa ku socotiin waa wax qaldane oo ma aragtaay waddo qaldan idinkaa ku socotiino laydinku luminayo waaye haddee waxaan dhihi lahaa niyahow adaalada xaq ilaahay ee jirtaa ee ku sukow adaalada xaggaanay soo jirtaaye xaggan ha loo soo bataan dhihi lahaa waa qayb ka mid ah firxadka askarta iyo saraakiisha taa'ibiinta ah ee ka faa'iidaysanaya baaqyada ku aadan inay u soo laabtaan diintooda waxaana marar badan hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay baaqyo kala duwan u direen maleeshiyaadka ridada ee lagu shaqaysto waxaana muuqata in marba marka ka dambaysa ay sii kordhayaan qulqulka taa'ibiinta mahadsanid bukhaari iminkii haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii siddeed iyo tobanaad ee soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinaya maxaad ka taqaanaa dhegaystow taariikhda deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sidoo kale maxaad ka og tahay taariikhdiisii halganka ummadeed ee deegaanka uu la soo galay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga maxaase kala socotaa duulaanadii ugu dambeeyey ee uu maraykanku horkacayay ee lagu soo qaaday deegaanka iyo waxaa halkaas cadowga uu kala kulmay haddaba dhegaystow dhagahaaga iyo amaahi oo si qoto dheer ii dhugo aan warbixintan ku siiya deegaanka booco waa deegaan taariikhi ah oo ku yaala albaabka laga galo dhanka bari ee wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna ka tirsan yahay deegaanka deegaanada dhaca webiga jiinkiisa booco waxay caan ku tahay halgan iyo iska caabinta cadowga isagoo deegaanka door weyn kasoo qaatay halgankii gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga iyo midka casrigan ee uu horkacayo maraykanka deegaanka ayaa magaciisu marar badan isbedelay iyadoo arrintaas ay ugu wacneyd amaba ay ku lug lahaayeen silibiyiintii gumaystayaashii talyaaniga iyagoo ka carooday magaca deegaanku lahaa ee ahaa keli gaaleed iyadoo sababta magacaas uu ku qaatay deegaankana ay ahayd markii lagu dilay deegaanka gaal talyaani ahaa oo ka tirsanaa ciidamadii gumaystayaasha talyaaniga maxaase keenay in magacan caanbaxay ee booco deegaanka loogu yeero sheekada taariikhdaas ku saabsan waxaa inooga waramaya cabdi cabdulle muumin duugane oo ah oday sagaal iyo lixdan sano jir ah oo ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka magacaygu waa cabdi cabdulle muumil duugane waxaan jiraa oo de'daydu ay tahay lixtan iyo sagaal sano ayaan jiraa haddeer marka alxamdulilaahi nin muslim ahaan ahay muslimnimada ilaahay baa ugu sugay taariikhda inta aan ka xuso booco maalintay baxday magac ka horreeya ayay lahayd magaca ka horreeyey markaan taariikhaan ka soo qaado waxaa la dhihi jiray kiligaalaad maalintay aheeday taariikhdu kun toddoba boqol afartan iyo toddobadii markay aheyd bishii siddeedaad waxaa lagu dilay nin gaal ah oo degganaay meesha la yidhaah guri ka dhistay garasyaani gaalkaas ayaa lagu dilay kun toddoba boqol afartan iyo toddobadii bishii siddeedaad marka ayadoo kiligaalaad ah oo u taqaanno bulshadu kiligaalaad ay u taqaanno waxaa yimid qaxooti ayaa la wadaa la keenay hadba qaxootiga kor waxa ka maamulayay hay-ad inay gaalaah ayaa kor ka maamulayso deeqda bixinaysay saa maadaama dad muslimiina ay yihiin waxay rabtay inay dullaysato ay waxay siinayso ay marka uga marin habaamido diinkoodii marka wuxuu yidhaheen meeshaan magaceed baa la yidhaah markaasaa waxaa la yidhi kiligaalaad ayaa la yidhaahaa marka maxaa loogu bixiyey baa la yidhi kiligaalaad odayaashii markaa qofku hadduu muslim yahay runta kama wareegto wuxuu yidhi nin gaal ayaa lagu dilay marka ninkii wuxuu yidhi ama qaxootiga meel kalaan rara ama magacan waa la bedela marka maadaama nin dhintay magaciisa lagu jeesjeesaa ma dhowra doonna buu yidhi odayaashii waa wuxuu yidhi magac u soo bixiya marka waadi ayaa meesha ninka gaalka lagu dilay oo kiligaalaad la yidhaaho ayaa jiray marka geeda boocay la yidhaaho ummadda waa ay inta badan taqaano ayaa marka waadiga ka baxaaya odayaashii waxay yidhaheen aan waadigan marka maadaama kiligaalaad aan ka bedelno aan booco u bedelno siddeetankii ayaa marka waxaa u baxay booco deegaanka oo markiisii hore lagu aasaasay bulsho soomaaliyeed oo leh qabaa-ilada ay ka kooban tahay soomaalida ayaa deegaanka aad u camiray isagoo deegaanku yeeshay bulsho kuwaas oo durbadiiba ku aasaasay deegaanka goobo waxbarasho oo lagu daraaseeyo cilmiga sharciga iyo xalaqaadka kale cilmiga qeybihiisa kala duwan iyadoona halkaas ay ka hana qaadeen arday iyo culimo diinta islaamka u adeega dadkii cilmiga lahay waxay ka oodeen madaaris iyo goob waxbarasho iyo jameecooyin waxbarashay ay ka sameeyeen waxaa ka mid ahay oo ka aqaanaa dadkii wax ku bartay shiikh xasaan ayaa ku mid ahay dadka maarata oo jameecadaas ka mid ahay ama xertaas ka mid ahay marka way moogaayeen laakiin ayakuna dagaal waxay wadeen inay islaamka ay leexiyaan dad culimadiina oo soomaaliyeed ayaana u dhabar adeegay ayakuna inay dadkaa intay wax siinaan ayakuna cilmiga ku shubaan waxay go'aan ku gaareen inay maaragtay ay cilmiga ku shubaan marka dhulkii wuxuu uu noqday siday u malaynayeen ma noqon waxaa ka soo baxay dad caalimiina oo markii ugu dambaysaba aad u fahmay inay sida maaragtay gaalnimadu wax uga maaragtay kala gudboon inay la dagaalamaan intaas ayaa dad badan ka soo baxay ilaa iyo afar boqol oo qofood camal oo arday ayaa ka mid ahayd dadkaas maaragtay meesha wax lagu baranayay burburkii dowladdii dhexe kadib waxaa deegaanka ka hana qaaday saxwadii jihaadiga ahayd waxaana deegaanku uu noqday xarun kaloo lagu barto shareecada islaamka lagana faafiyo lagana difaaco cadowga iyadoo jiilasha deegaanka ay intooda badan ka qayb qaataan fidinta dacwada welina deegaanka kama zuulin dhibaato kastaba ha la kulmee in uu la dagaalamo kuwa gaalaracyada ee diinta islaamka la dagaalamaysa deegaanka ayaa laba sanoo lasoo dhaafay lagu soo qaaday xamlo ashahaadala dirir ah oo uu majaraha iyo maankaba uu u hayay maraykanka iyo xulufadiisa kuwaasoo weerar kusoo qaaday deegaanka booco waxayna halkaas kala rogmadeen guuldarro iyo hasiimo uu allaah ku riday xulifadii maraykanka sababta guushaas uu allaah keenay waxaa lahaa markii mujaahidiinta odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ay allaah u tala saarteen cadowga kalana hortageen weerar iska caabin ah oo lagu difaacayay sharafka iyo qiyamka ay leeyihiin ummadda deegaanka ismaaciil xuseen cabdi waa oday dhaqan oo ka tirsan dadka deegaanka waxa uu ka mid yahay odayaashii cadowga la dagaalamay dadkiisana ka difaacay fidnada dabadhilifyada murtadiinta waxa uu iiga waramayaa deegaan ahaan dagaalka ay la galeen cadowga soo duulay iyo sida ay uga soo horjeesteen iyagoo xitaa ka soomiyey dabadhilifyadii murtadiintaee deegaankooda kusoo duulay in ay koob biyo ka cabaan amaba ay ka darsadaan webiga shabeelle ee mara deegaanka booco taasoo cadowga ku kalliftay in uu deegaanka si nabadgelyo ah ugu sii nagaan waayo annagu muslimiinaan nahay waxaa waaye ayagana annagu dad gaala inay yihiin oo nagu soo duulay ayaan ka aaminsanayn ilaahi subxaana wa tacaala saa ku yidhi aayadkiis wa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayaguna dad cadaab shaqaysanayo kitaabkii ilaahay inay dumiyaan rabo waaye annaguna waxaan nahay inay ilaahay raalli gelinno oo kitaabkiisa aan hergelinno oo shareecada lagu dhaqmo ayaan diyaar u nahay sidaas ayaan dagaalka qayb ugu naha naftayo waa tahay nabadoone waxaad ii sheegtay in cadowga aad u diideen biyaha oo aad ka soomiseen webigan weyn ee intaas la eg sheekada ku saabsan qaabka aad cadowga uga mamnuucdeen biyahaas ee aad u go-doomiseen bal inooga sheekee waxaan kaaga dabageyna biyaha waxaan ugu diidnay dhanka webiga galbeed ayaan dhufaysay u qodanay halkaas ayaan maaragtahay webiga ilaa iyo in alle intii waa tigi karaan asniri ayaan maaragtay meel walba ka galnay meeshii waa soo aadaan asnira meeshii dhii tagaanba meeshaana cidlaahe ka galan xabadaasanka ka gelinayn sidaas awgeed way quusteen markii oomeen haddana ay aadeen halgan meel yiraa oo noo jirto toban iyo dhowr kilomitir haddana way ku noolaa waayeen waddadii haddana miinooyin ragga mujaahidiinta khayr allah siiye u geliyeen ay qaarkood miinooyinka la kaceen ilaahay fadligiis ilaahay baa ku mahadsan markay nafta u yaabeen bay naga baxeen way naga sii carareen nimanka marka baryo loogama saarin deegaan wax maaragtahay baryo ah ma ahna waxaway xoog ayaa loo sheeg indhaha loo sheeg
marka sidii ilaahay ku jibiyey sidii ilaahay ku jibiyey haddana waxaa mujaahidiinta loo ay uga daba tageen meel burdaar la yiraa halihii u dambeeyeyna macalgaadiidkooda halkaas ayaa looga soo qaatay halkaas ayaa maaragtahay bakhtigooda la daadiyey falilahi alxamdu waan ku faraxsanayn waxa waaye naloogama hormarin qaniimadii allahu akbar cadowgii duulaanka ahaa allah ayaa meesha ka saaray waxaana magaalada ku soo laabtay nuurkii islaamka waxaa dib loo furay xafiisyadii loogu adeegayo bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareeraysan maktabka dacwada ayaa dib boorka uga jafay masaajidii iyo goobihii kale waxbarashay ku yeelay magaalada maktabka xisbada ayaa sidoo kale bilaabay shaqooyinkiisa al amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar xafiiska waaliga ayaa bilaabay qaabilaadda qeybaha bulshada maktabka qadaha ayaa isaguna bilaabay dhegaysiga dacwadaha iyo kala xukunka ummadda usoo dacwo doontay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan booqday maxkamadda xilligaas waxaa ka socday dhegaysiga dacwad duleed dhegta ayaan u raariciyey mudaciga iyo mudaci calayhiga waxay kala ahaayeen dadyow maxkamadda keensaday dacwad dhuleed qaadiga oo labada dhinac dhegaysanaya aan markan idin maqashiiyo ugu dambayntiina jawaabtaan soo gudbinaynaa isku ogeyn haye arrintaa maxaa ka leedihin
ina meeshii oo toos looga arkahan idingeynaa ay dhaheen inay meesha iskala tageen la tagay meesha la yidhahdo doon dheer sukadiisa siga dhicis sii hoobitaankiisina meesha laga helay soo bixitaankiisina meesha laga helay meeshana ay degan yihiin ummad islaam ah hawaadla baadacadda gaal jecel deegaan loo joogo dugsiiloobo badan ay degan yihiin allah idin barakey annaga raadkii waa soo waaynay war dhiir ahoo kalan wadna male waxayd noo saaraysay oona xambaarsanay intaasay ahayd intan ilahi kumadan waxna soo jaro male allah wasalam amniga iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa dadka deegaanka u horseeday in ay ku tallaabsadaan horumar deegaamaysi iyagoo dadweynuhu durbaba bilaabeen in ay guryo cusub ka hirgeliyaan magaalada injineero iyo xirfadlayaal kale ayaa durbaba magaalada ka bilaabay dib u dhiska iyo dib u dayactirka magaalada iyagoo halkaas ka dhisay guryo qurxoon oo deegaanka lagu soo kordhiyey qaar ka mida guryaha uu dhismaha ku socdo ayaan booqday waxaan halkaas kula kulmay oday ka mida odayaasha deegaanka waxaan ka wareystay hawsha dhisme ee uu ku jiro adeer magacaaga adeer cisme aadan xasanaa la yidhaa waaya adeer adiga reer deegaanka miyaa taha deegaankaan ahay haa deegaanka ah booco boocaan ahay adeer degmadu dee cadaalada hore waa dhismi cadaalad dii la waayasa dhismi gurigaas waa dunsan yahay marka hadda ka waran magaalada dhisma iyo waxbaa la qurxinayaa ma waxaad leedahay amniga iyo cadaaladda ayaa keenay waxqabadka amniga iyo cadaaladdaa keentay hadduu himalaya dadku waxbaa dhisaya
sidoo kale injineerka dhismooyinka qaabilsan oo aan la kulmay ayaa waxa uu iiga sheekeeyey sida dardarta leh ay ku socdaan dhismooyinka guryaha iyo dadyooga soo dhiibanaya dalabaadka kala duwan asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa abshir ciilow cashuur oo joogo degmada booco waxaan injineer ka ahay meeshaa macnaha boocan injineer ka ahay run ahaantii markaa hadda baryahan dhismaha aad iyo aad u socdaa waqti waxaa iska jirtay mataqaana meesha cadow uu mataqaana meelaha ka dhowaay hadda ilaahay cadowgii mataqaana naga dulqaaday dhismaha hadda aad iyo aad u socdaa guryaha waa feel midkan ku jirno waxyaalo badan isaga sii xigo hadda oo mataqaana annagana sugahaayo marka hadda wejiga hore iyo wejigan aad u kala qurxan yihiin oo hadda mataqaanaa beledku waxoogaa bed la soo degahaayo oo dhismihiisa aad u sii kordhahaayo hadda marka aadu mataqaanaa shaqada hadda ay u socotaa marka waxaan ku weydiinayaa dhismahan aadka u qorxoon ee hadda aan ku dhex jirno oo kale ma adigaa howshiisa wada dhismahan hadda aan ku dhex joogno anigaa howshiisa wato oo injineerka ah waa sidaas dhanka dhaqaalaha deegaanka waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha nuuca geesleyda waa ariga iyo lo-da eh iyo beeraha oo ay ka faa'iidaystaan maadaama deegaankuba saaran yahay webiga shabeelle ee mara wilaayada islaamiga ee hiiraan ugu dambayntiina deegaanka booco waa astaan ka mid ah halgankii iyo geesinimadii soomaaliyeed inkastoo uu yahay deegaan aan si weyn loo casriyeynin haddana wuxuu leeyahay qiimo taariikhi ah oo soo jireen ah waxaana deegaanka uu weli xambaarsan yahay raadadkii halgankii gumaysidiidka iyo dhaqankii islaamnimo iyo jihaadkii gaalanacaybka soo jireenka ahaa ee ay caanka ku tahay bulshada soomaliya walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nageintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysigaa warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu